الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد يقول الله جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا waxa aynu soo aragnay reer bani qurayda iyo khabarkoodii waxa uu ku dambeeyey iyo sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ula dhaqmay markay ballankii buriyeen ee ilaahay uu u hoojiyey waxaanay aayaadku tilmaameen aynu sheegnayna in laba qaybood loo qeybiyey qeyb la laayey oo wixii qaan gaadhay ah ee hubkiiyo saanadda qaaday iyo qeyb waxa weeyaan la qafaashay waxa aan doonayaa inaan ka dabageeyo ilaah wuxuu uhi fariiqan taqtuluuna wa ta'siruuna fariiqa labada kooxood cadadkooda inta la laayey iyo inta la qafaashay waa isu dhowaayeen waxaana lagu sheegay cadadka la laayey lix boqol ilaa toddoba boqol cadad cadadkaa u dhowna waxaa lagu t lagu sheegay in inta la qafaashay ay ahaayeen ee loo yani waxa weeyaan qeybiyey ee qaniimada laga dhigay ee ciidanka loo qeybiyey ilaahay jala wacalaa waxa uu ku xigsiiyey qisadaas sida aynu soo aragnay nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo dumarkiisii oo uu khiyaar siiyey oo adduunyo iyo waxa weeyaan dhaldhalaalkeeda iyo inay kala doortaan ilaah iyo rasuulkiisa iyo aakhiro lagu khiyaar siiyey iyo inay doorteen ummahaatu lmu'miniin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aakhiro waxaa isweydiin leh sababta mas'aladan keentay waxaan nidhi imaa waxay ahayd weydiista ay dumarku weydiisteen nebiga sala allahu calayhi wasalam dumarkiisu ziyaadatu nafaqa iyo wuxuu nebigu siinayay inuu u kordhiyo wa imaa inay ahayd sababta kicisay ee keentay isqabsi dhexdooda ka dhacay oo kiiro sababtiisu ay ahayd iyo hinaasa tay doontaba ahaatee culimmadu waxay idhaaheen masalada nebiga ay weydiisteen dumarku xaasaskiisu ma xaq ayay u lahaayeen mise qalad bay ahayd inay gabadhi ninkeeda weydiisato nafaqada in loo kordhiyo culimadu waxay yidhaaheen mid ay xaqu leedahay oo bannaan weeye laakiin nebiga sala allahu calayh wasalam si aanay u dhibin oo aanay ugu dhibin wax aanu helaynin maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam adduunye iyo isagu siduu rasuulku sheegay sala allahu calayh wasalam ay isaga dhigan yihiin nin intuu maaragtay musaafirahoo geed harhsado oo geedkii ka tegey markay qoraxdii qabowday ayaa ilaahi jala wacalaa lirafci lxaraj ayaa xukunkan loo soo dejiyey ee ma aha inay ku qaldanaayeen ummahaatulmu'miniin waxay sameeyeen waxaana aathaarta qaarkood ku soo aroortay ama axaadiista qaarkood in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi dumar waxaa ugu fiican dabcan marka dumarka nebiga sala allahu alayh wasalam laga tago dumarka quraysheed sababtu ah maxay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam آه، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش بخاري مسلم بكو يا حديث كاس دمر فولة يعني الرتي waxaa ugu khayr badan nisaau quraysh oo ugu fiican axnaahu calaa waladin fii sikari waa kuwo ilmaha inta uu yar yahay u naxariis badan wa arcaahu calaa zawjin fii daati yadi waana kuwo ugu ilaalin badan oo ugu xaq dhowrid badan raggooda hayntooda iyo gacantooda marka ay eegaan oo maaha kuwa ku dhiba raggooda wax aanay helaynin ilaahay waxa uu yidhi yaa nisaa annabiy dumarkii nebigow lastunna ma tihidin ka axadin min annisaa'i dumarka kuwo la mida ma tihidin in ittaqaytunna haddaa ilaahay ka baqdaan haddaa allah jalla wacalaa ka baqdaan oo ilaahay jalla wacalaa sharcigiisa ku toostaan ma tihidin kuwa dumarka la mid ah laakiin ha dumarka kale qaar la mida ma tihina kuwa ka fadilan baa tihiin ilahay wuxuu uhi falaa takhdacna bilqowl hadalka ha raaricinina oo hadal damac iyo hunguri keenaya ha odhanina markaa sidaa samaysaanna fa yatmaca aladii fii qalbihi maradun uu hunguri iyo waxa weeyaan damac galo alladii kii fii qalbihi qalbigiisa maradun xanuun uu ku jiro ah marad shahwo kii uu qalbigiisa ku jiro yani waxa weeyaan ama marad shubhiyo shaki iyo nifaaq iyo gaalnimo si aanu waxa weeyaan damac u gelin wa qulna waxaa tidhahaan qowlan hadal oo macruufan wanaagsan oo sawaabka iyo sida fiican waafaqsan oo aan jiljileec iyo waxa weeye aan aanu ka muuqanin damacaasa wa aanu ka muuqan waqarna ku nagaada fii buyuutikunna guryihiinna ku nagaada walaa tabarajna buu ilaahay yidhi ha banbixina tabaruja aljaahiliyati aluulaa siday u banbaxeen kuwii jaahiliyada ahaa ee hore wa aqimna salaata salaada ooga wa aatiina azakaata sakada bixiya wa aticna allaha ilaahay ateeca iyo wa rasuulahu rasuulkiisa ateeca hadda u fiirso waxaa la farayaa ummahaatu lmu'miniin sidii sharaftoodu ay ku dhowrsoomi lahayd mansiladooda iyo waxa weeyaan booskooduna ay ku caali noqon lahayd ee ay ku kor noqon lahayd ilaahayna ay ugu dhowaan lahaayeen innamaa yuriidu allahu ilaahay wuxuu doonayaa uun liyudhiba cankum an yudhiba cankum inuu idinka tegsiiyo arrijsa qurunka oo uu idinka daahiro ahla albeyti ya ahla albeyti ahlubeytkii nebigow sala allahu caleyh wasalam ama ahlalbeyti yacnii waxaan u jeedaa ahlalbeyti ahlulbeytkaan u jeedaa wayutahirakum uu idin daahiriyo idin nadiifiyo tadhiiran nadiifin xumaan dhammaanteed idinka nadiifiyo shirki iyo gaalnimo iyo akhlaaqda teeda xun ay jaahiliyadu ku dhaqmi jireen ee aan dumarka mu'minaadka khaasatan ummahaatulmu'miniin aanu aanu cuntamin inuu ilaahay idinka daahiriyo ilahi wuxuu leeyay wadkurna waxaa xustaan oo akhridaan oo barataan maa yutlaa fii buyuutikunna waxaa guryihiinna lagu akhrinaayo oo min aayaati illaahi ilaahay kitaabkiisa ah aayaadkii kitaabkiisa ah iyo walxikmati sunnadii nebi maxameda sala allahu caleyh wasalam in allaha ilaahay kaana waxaa latiifan mid idiin dhibirsan khabiiran warkiina u ogaal badan oo wax ka qarsooni aanay jirin oo kiisa daqiiqa ah iyo kiisa muuqda iyo ka qarsoon boog waxaynu soo marnay shalay aayadda aayaddan ka horeysa waman yaqnut minkuna lilahi warasuulihi watacmal saalixan nu'tiha ajraha maratayni wactadna allaha risqan kariima ilaah waxaa u sheegay dumarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam in cid iyaga ka mid ah macsiyada ay sameeyaan ay tahay mid loo limilaabayo ciddii iyaga ka mida ilaahay ateecday iyo rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam ee camal saalixa iyo taacaad kale taacaadka kala duduwan la timaadana inuu ilaahay ajarkooda laba jeer siinaayo oo camal kastay sameeyaan ajarkiisa loo limilaabayo waa mid u khaasa ummahaatu lmu'miniin waactadnaa laha risqan kariiman ilaahay inuu risiq sharaf badan u diyaariyeyna waa tilmaamay oo janno ah acdadtu licibaadi asaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar nacam haddii la yidhi ummahaatu lmu'miniin haddii macaasi idinka dhacdo oo cisyaana la timaadaan dembigaa laydiin labilaabayaa maxaad mooday haddii kuwii dadka ugu khayr badnaa nebiga sala allahu calayh wasalam afooyinkiisii ahaa ummahaatulmu'miniin ah haddii sidaa lagu yidhi maxaad mooday dadka inta ka soo hadhay culimadu waxay idhaaheen waxaa ajarkoodana loogu libilaabay macsiyadoodana loogu libilaabay liculuwi mansilatihinna wa rifcati darajatihinna iyo darajada sarraynta ay sarrayso waayo dee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bay waxay u yihiin oryo u yihiin nacam ilaahay waxa uu leeyahay dumarka lama mid tihidin oo ilaahay waa idinka fadilay ummahaatulmu'miniin buu ilahay idinka dhigay aswaaju nabiyi sala allahu calayh wasalam dumarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ilaahay idinka dhigay a ilaahay waxa uu leeyahay haddaa alla ka cabsataan xaqa ku toostaan wixii laydin fara yeeshaan nebi maxamed adeecdaan rasuulka u dhibirsanaataan waxa weeyaan fadiilada intaa leeg ba helaysa ilaahay waxa uu farayaa qaabka ay ula hadlayaan ee ay ula dhaqmayaan ragga ajaanibta ah oo ilaahay waxa uu leeyahay rag ajaanib oo gayaankiina markaad la hadlaysaan hadalka ha raaricinina hadal dabacsan oo damac ka muuqdo oo qofka idinla hadlaya hunguri ka geli karo shaydaanna uu ka faa'iidaysan karo ha samaynina buu ilaahay leeyahay falaa takhdacna bilqowl fayadmaca aladii fii qalbihi marad ninka nifaaq iyo shaki iyo gaalnimo qarsanaya ama marad waxa weeyaan shahwo uu ku jiro ee xumaanta iyo waxa weeyaan faaxishada yacni waxa weeyaan dadka jecel inay sameeyaan ah kuwaas yaana idin hungurayne waa ka sharaf badantihiin in kuwaasi idin hungureeyaane hala hadlina culimadu wuxuu xaafid ibnu kathiir yidhi kelima cajiiba wuxuu yihi gabadha muslimadahay markay rag ajaaniba la hadlayso waa inaanay ula hadlan siday ninkeeda ula hadlayso ikhtisaar siday ninkeeda ula hadlayso waa inaan ula hadlin dadka qaarkood ba waxay ka fahmeen hadalkan falaa takhdacna bilqowl in dadka hadalka lagu taagtaago taas maantay aayaddu faraysaa laakiin waa inaanu hadalkaagu ka badan qadarka xaajada iyo qof haddii haddii qofka dani kaa gasho su-aashaad uga baahan tahay ama jawaabta uu kaa doonayo ka badan waa inaan aanad ugu jawaabin a waa in hadal hadalka yacni waxa weeyaan aanad u jejebinin gabadha muslimadda aanad u jejebin ilaa uu isagu waxa weeyaan u fahmo in lafteedu ay ujeedo leedahay sidaas weeye falaa takhdacna bilqowl si awgeed gabadha muslimadda waa inay adabta noocaas ay ilaaliso marka ay dadka hor joogto iyo marka ay telefoonada ku hadlaysaba ah oo qofku adabta noocaasa u ilaaliyo waa in qofku ilaahay uu ka baqo labada xaalaba fi siri waalcalan mar lagu arkayo iyo mar aan lagu arkaynba ilahi wuxu uhi waqulna qowlan macruufan hadal wanaagsan dhaha oo aan qofkan xumaanna ku beerin yacni waxa weeyaan inaad collo collaytamaysana laga qaadanin wa fii nafsi lwaqti aan damac iyo hunguri gelinin ilahay ummahaatulmu'miniin wuxuu ku leeyahy guryihiina fadhiya ah oo guryihiina jooga kuwa suuqa wareegaha noqonina intaanan masaladaa u gelin ummahaatulmu'miniin dumarka way ka fadli badan yihin waadi waa masala macruufa nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii dumarka waa ka fadli badan yihin waxaanay culimadu idhaaheen afdal nnisaa cala aliطlaaq dumar waxaa ugu fadli badan kuwa hor iyo kuwa dambaba faatimata binti maxamedin sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu uhi faatima sayidatu nisaai ahli ljanna dumarka ahlu janno ah iyadaa waxay u tahay boqorad kuwii ummadda nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo kuwii kaleba rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidoo kale waxa uu sheegay khadiija inay dumarka ugu fadli badan tahay caaisha inay dumarka ugu fadli badan tahay ayuu nebigu sheegay sala allahu alay waslam nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in khadiija intuu jibriilu yimi uu ku yidhi haadihi khadiija jaa-adka waatan khadiija kugu soo socota cunto kuu sidee faqra calayha asalaama min rabbiha wa minii waxaad ku tidhaha rabbigaabaa ku soo salaamayey allahuma mustacaan nicma salaam rabbigaabaa ku soo salaamayey iyo malaku jibriil ku dha buuri wabashirhaa bibeytin fi ljannati min qasab waxaad ugu bushaarisaa guri jannada ka dhisan oo dahaba laa sakhaba fiihi walaa nasab aan daal iyo hami iyo qami iyo qaylo iyo buuq midna oolin kadalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi kamula min arijaali kahiiru walam yakmul min annisaai ilaa aasiya imra'atu fircawn wa maryam bintu cimraan wa ina fadla caaishata cala annisaa ka fadli athariidi cala saa'iri attacaam nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ragga in badan baa kaamil noqotay derajadii loo baahnaa gaadhay laakiin dumarka in yar baa gaadhay oo waa aasiyata oo imra'atu fircawna iyo maryam bintu cimraan nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam caa-ishi waxa fadliga ay ka leedahay dumarka intooda kale waa fadliga cuntada kala duwan ay ka leedahay cuntada nooca keliya ah waxaanay culimadu isku qabteen caaisho iyo khadiijo keebaa fadli badan culimada ahlu sunna waa isku khilaafeen saddex qowl baana jira caaishaa fadli badan maya khadiijaa fadli badan maya mid fadli badan la garan maayo waa laga tawaqofaya ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xagga cilmiga mid walba caaisha iyo khadiija mid walba fadiilay leedahay aanay takale la wadaagin oo cilmiga iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka xifdiga waxay ka xifdiday caaisha ayaa khadiijo ka fadli badan xagga nusrada iyo hiilka ay nebiga isla hortaag isla garab taagtay iyo nebiga calayhi salatu wasalaam shadaa'iday kala soo baxdayna khadiijo cid ku gaadhaysaa ma jirto siday doonto ha haato inay faadimo ugu fadli badan tahay dumarka khadiijo iyo caaishana ay ku xigaan aasiya iyo imraatu fircawn aasiya iyo maryamna ay ku xigaan sidaas ayaa ahlulcilmigu tilmaameen masaladuna mawaadiic kale leedahay waxaanay culimadu tilmaameen saynu sheegnay marka kuwaa laga yimaada nusuusta ay sheegtay afdal nnisaa waa nisaau quraysh nisaa-u quraysh sababtana waa sheegnay ama waxyaabahay ku mutaysteen ilaahay wuxuu yihi fayadmaca aladii fii qalbihi marad sidaa awgeed arrinta noocaasa ilaahay jala wacalaa uu inooga diga uu uga digay dumarka muslimaadka ah waxaa ayidaya axaadiis badan oo ku soo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inaanay bannaanayn inuu nin iyo gabadh gayaan isu ahi ay khiwo sameeyaan oo keliyadood meel iskula noqdaan ta noocaasina mid muxarama weeye nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam maa khalaa rajulun bimra'atin ilaa kaana shaytaanu haalithahumaa nin iyo gabadh gayaan isu ahay meel isulama gaar noqdaan iyagoo guur isu xalaaleeya aanu jirin ilaa shaytaan baa weheliya cidduu shaytaan weheliyana waa iska macruuf waxa uu yani ku boorinayo rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi ashaytaanu yajri min ibni aadama majriya dam shaydaan ibni aadam wuxuu yani ka raacaa oo jirhkiisa yani u raacaa siduu dhiigu uu u raaco waxa weeyaan qofka jirhkiisa walihada bacdu salaf waxaa laga wariyey inay yidhaaheen laa takhluwanna bimra'a walow kunta tuxafiduha alqur'aan gabadh khaali iyo keli ha la noqonin gayaanka ah walow qur'aanna aada xifdisiinayside walow qur'aanna aada xifdisiinaysid waa maxay lianna waxa weeyaan waa meelaha shaydaanku ka qarhaabto meelaha shaydaanku uu ka qarhaabto wey sidaa ogeed waa inay iska ilaalisaa gabadha muslimadda ahi inay qof gayaankeeda khulwo a meel khaali kula noqoto aanay cidina arkaynin ah oo albaabadu u xidhan yihin oo makfi u ah tanacaas waa in la iska ilaaliyo ah zamankan waxyaabo badan baa adduunkan iska faafay allahuma mustacaan ilah wuxu uhi waqulna qawla macruufa qowlka kiisa wanaagsan dhaha haddii dumarkii nebiga sala allahu alayh wasalam lagu leeyay sidaa dadka ajaanibta ula hadla iyagoo ummahaatulmu'miniin ah iyagoo dadka dumar ugu fadli badan ah maxaa dadka intooda kale ama dumarka intooda kalena aada mooday rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi maa taraktu bacdii fitnatan hiya adaru cala alrijaali min annisaa fitno dumar fitno rag dumar kaga daran adduunyada kagama tegin buri nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxu uhi fattaqu dunya wattaqu nisa fa ina awala fitnati bani israa'iila kanat fi nisa xataa salaada marka lagu jiro maxaa la faray in gabadha hadday doonto imaamka inay yani waxa weeyaan tambiihiso maxaa la faray ma inay hadasho mise inay ah inay sacabka tasfiiq inay samayso sacba garaac si aanay yani waxa weeye xaaladda salaada ay ku jirto xataa saasaa la faray ma aayaddan culimmadu waxay ka qaateen gabadha sawdkeedu inaanu cawro ahayn oo aan la odhanayn waa inaan cid ajaanibi aanay maqal alaslu fi hadi lmasala waxa weeyaan inaa gabadha sawdkeedu aanu cawro ahayn oo ilaahay wuxuu leeyahy waqulna qawlan macruufan ha hadlina lama odhan moogtay ah laakiin waa inuu qowlku qowl macruufa yahay oo sida aynu sheegnay leh astaamtaa leh ilah wuxu uhi waqarna fi buyuutikunna guryihiina jooga ummahaatulmu'miniin baa lagu leeyahy guryihiina fadhiya maxaad mooday yani waxa weye asalku waxay culimmadu yidhaaheen waxa weeye inay gabadhu gurigeeda joogto oo aanay wareegin inaanay gurigeeda ka bixin ilaa baahi mooyaane sida inay dan raadsanayso sharciga jaa-is ku ah cid kale usoo qabatana ay weyday ama cilmi ay dalbayso ama masjidka ay te masaajidada ay tegaysay soo cibaadaysanayso wa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi laa tamnacu imaa allahi masaajid allah addooma dumarka addoomaadka ilaahay ha u diidina yacni masaajidada inay tagaan waliyukhrijna wahuna tafilaat ha baxaan iyagoo aan dhar iyagoo aan cadar yani iyo udug ismarinin maaragta hadda adabta waa inay gabadhu mutasatiro tahay oo xijaabka sharciga ilaahay u faray inu ima inoo iman doono ay sidataa sifo astaamihiisu ay inoo iman doonaan waa in ay ku ay baxdaa oo marka ay baxayso iyadoo xishmadii islaamnimo leh ay baxdaa oo cadar iyo wixii lamida aana isa sii marin iyo udug ah waa in markay baxayso mutabarijo aanay noqon siduu ilahay leeyay walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati luula nebigu wuxuu uhi wa buyuutuhunna khayrun lahunna masaajidda inay tagaan way u banaan tahay wamaca daalika guryahooda uga khayr badan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa ogeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam nusuusta waxaa kaga soo aroortay inuu yidhi salaad ay gurigeeda ku tukataa ka fadli badan salaad ay masaajidkeyga ku tukato almasjid nabowi oo fadiilada ku soo aroortay ay tahay in salaada keliya la tukadaa lagu tukadaa ay maxay u dhiganto kun salaadood ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi inay masaajidkeygan ku tukadaan inay guryagooda ku tukadaan inay guryahooda ku tukadaan baa khayr badan si awgeed gabadha muslimadda ah sidaas ilaahay uu faray baa u fadli badan shakina ma laha taas waqarna fii buyuutikunna ilaahay wuxu uhi walaa tabarujna walaa tabarajn walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati luula tafaasiir kala duduwan baa la saaray tabaruj aljaahiliyati luula maxaa looga jeeda maxaa looga jeeda ahlulcilmiga qaarkood waxay dhahen waa inay gabadhu intay labisato ragga hortooda marmarto ahlulcilmiga qaarkoodna waxay dhaaheen waa inay muujiso maxaasinta jirhkeeda meelaha jirhkeeda lagu fidnoobi karo ee u qurux badan tahay inay muujiso ahlulcilmiga qaarkoodna waxay dhahen walaa tabarujna tabaruj aljaahiliyati luula waxa weeye inay tafaxaydid bay samayn jireen kuwaas waa maxay madaxay banayn jireen laabahay qaawin jireen kubabka ayay qaawin jireen yani dadooygii jaahiliyada ahaa taas ayaa waxa loo diida afcaasha noocaas ayaa loo diidaya dumarka muminaadka ah dumarka muminaadka afcaashaas ayaa loo diidaya ayadadu dhammaanteed way shamlinaysaa ilaahay marka wuxuu u diidayaa dumarka muslimaadka ah dhaqankii gaalada ama dadkii gaalada ahaa ay lahaayeen inay yeeshaan maantana waxaabaad moodaa inay ammaan noqotay inay gabadhu muslimaad gabadh in badan oo dumarkii muslimaadka ay xishmadii ka tagaan ah bal waxaa laga yaabaa qaarkood in markay suuqa u baxayaan ay u labisato sida ugu awood badan ay samayn karto laakiin gurigeeda markay joogto qofka arkaa uu ka yaabayo qaabkay u eg tahay ilaa dadka qaarkood ay ka gaadhay inay yidhaahdaan wallahi dumarkayga quruxdooda waxaanu aragnaa keliya markaanu aroosyada tegayno marka waxaad moodaa macruufkii inaynu munkar noqday munkarkii inaynu macruuf laga dhigay waa in tabarujka noocaas ah ilaahay lagaga baqo waa in dum- dumarka muslimaadka ay markay aroosyada tegayaan marka ay tegayaan ay gurigooda ay ka baxayaan xishmada islaamka ay laasimaan madaxyada oo la qaawisto iyo ku duruucan waxba asturayn oo la xidho iyo waxa weeyaan tafaha oo la xaytaa dhaqan islaam maaha waa dhaqan jaahiil taa waa in ilaahay lagaga baqo ilahi wuxu uhi waaqimna salaata salaada ooga waatina zakaata zakadana bixiya ah waayo salaadu yani waxa weeye ooga buu ilahay yihi tukada ma odhan maxaa looga jeedaa ooga axkaa yani waafajiya sharciga arkaanteedii shuruudeedii yani tahaaradeedii dhammaan usoo qaata waana ku nebigu sheegay sala allahu alay wasalam in dadka qaarkood salaada ay tukanayaan oo dabadeedna uu salaada markuu ka baxo waxa uu helayaa ay tahay ajarkii salaada sagaal meeloodoo meel ahaan lix meeloodoo meel ahaan toddoba meeloodoo meel ahaan siddeed meeloodoo meel ahaan bal qaarkood ajarkii salaada barhkooduna ay helayaan yani waa mid lagu waxaana lagu kala fadli badnaanayaa sida sunnada loo kala waafaqo waafaqnimo badan yihi ilahi wuxuu ihi zakadana bixiya haddaa amwaash amwaashii sakada laga bixinayey yani waxa way aaladihi zakada bixiya sak- wayatina zakata waxay shamlinaysaa zakadii waajibka ahayd iyo sadaqadii sunnada ahaydba waxaana halkan tilmaamaya gabadha muslimadda waxaa bannaan inay gurigeeda sadaqo kala baxdo walow yaanu ninkooda ogaanbe laakiin bishardi waa inaanay xaafadda xa- xa- yani minjaxaabinin waxa xaafadda yaallaba aanay sadaqa ka dhigin haddii ay sadaqa muqtasida ah ay bixiso sadaqada muqtasidada ah iyadoo ajar bay ku yeelanaysaa ninkeedana isu ajar habu yeelanaya آه، صلاة هي زكاة ما حق قارك الله شاقي وحق قارك الله شاقي ومن أعظم الأعمال الصالحة أعماش صالحة بل وأركان إسلامك بعد الشهادتين إلى حلو أطيعنا الله ورسوله إلى رسولك ساطعة في جميع ما أمركم به وعلى الله وحيد فريق أطيعة أما صلاة نقطة أما زكاة بحياة نقطة أما قرية لغة كاضية تبرج كل لغة تغمر كل بحياة نقطة أما وحويان أخلاق الإسلام كل إلاليه هنقطة ilaahay wuxu uhi inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum alrijsa ahla albayt ilaahay wuxuu doonayaa inuu idinka tagsiiyo idinka tahiro idin tahiro oo xumaan oo dhan idinka tagsiiyo ahlu beyti nabiyi sala allahu calayhi wasalam waa ayo intaanan taa sheegin rijsiga ilaahay uu yihi ilaahay inuu idinka tagsiinaya waa maxay culimadu waxay dhahaan shirki wuu ilaahay idinka tahiraya iyo gaalnimo iyo macaasi ah in idinkoo alfooyinkii nabigaa sala allahu calayhi wasalam yani shirki iyo macaasi ah ku dhacdaan sidaa waa lagu fasiray nacam rijsiga waxaa lagu fasiray rijsiga xisiga ah waxaa lagu fasiray rijsigaas cafwan arrijs almacnawi oo ah shirkiga gaalnimada iyo macaasida iyo akhlaaqda teeda xun ay ka mid tahay tabarujkaas ay ka mid tahay fayadmac aladi fii qalbihi eh, falaa takhdacna bilqowl ay ka mid tahay yani waxa weeyaan inay suuqaqa wareegaan biduuni xaaja yani waxa weeyaan ah, inay daacadkii ka tagaan Ah, ama rijsiga xisiga ah ee qaaduraadka waxa weya layska daahiriyo ah kaas iyago macnaha aayadda looga jeeda maaha bay ahlucilmigu dhahay ahlu beyti nabiyi sala allahu calayh wasalam waa ayo aayaadkani waxa ay waadix ku yihiin nasna ku yihiin in ahlu beyti nabiy sala allahu alayh wasalam ay soo gelayaan dumarkiisu in ahlu beytkiisa ka mid yihiin waana masale ahlulcilmigu ahlu sunnati waljamaca ay qabaan ay aaminsan yihiin ilahayna ugu dhowaadaan ayib waxaa kale oo ahlu beyti nabiy sala allahu alayh wasalam ka mid ah dee ciddii nebiga calayhi salaatu wasalaam na uu dhalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam faatuma caruurteeda yani waxa weeye xasan iyo xuseen waxaa ka mid ah yani waxa weeyaan ah, ciddii ay zakadu ka xaaraanta tahay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam nas ah, yani reer bani cab- reer- reer cab- bani cabdimutalib iyo reer bani hashim marka ilahi wuxuu leeya ilahi wuxuu rabaa inuu idinka tahiro ilahi wuxuu saa idiin farayaa si laydinka tahiro rijsiga akhlaaqda tiida teeda xun oo aanay cidi yani u helin majaal iyo qaab ay idinku dacniyaan waxay sheegeen nimanka raafidada la yidhaahaa ama ay muct- ay meelaha yani muctaqadaadkooda kamid a khabiiska inaanan aswaaju nabiyi sala allahu calayh wasalam kama mid ah aalubeytkiisa waana kalaam baatil ah laa asaasa lahu min asixa nabiga calayhi salaatu wasalaam aalkiisa aswaajtiisu way ku jiraan binasi hadihi alaayaat waxa weeyaan sida ay caddaynayaan aayaddu sheegi maysa in ahlubeytka nebigu calayhi salaatu wasalaam macsuumiin ay yihiin oo aanay dunuubtu ka dhacaynin oo haddaanay dunuubtu ka dhacaynin oo ay macsuumiin yihiin ma suurtagal bay ahanla in la dhaha fala- walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati lula ha falaa takhdacna bilqawli waxaan ka dhacayn in la fa- in in loo diidaa ma suurtagal ba ya marka aayaddu ma sheegayso inay macsuumiin yihiin laakiin waxay sheegaysaa aayaddu inuu ilaahay jala wacalaa rabo inuu jana yani waxa weeyaan sharaftooda dhowro oo uu ka ilaaliyo wixii lagu qadxin lahaa ilaahay wuxuu yidhi wayutahirakum tadhiiran inuu idin daahiriyo ayuu ilaahay rabaa daahirin maadaama ay nebiga calayhi salaatu wasalaam afooyinkiisii iyo ehelkiisi ay yihiin alkhabiihaatu lilkhabiihiin walkhabiihuuna lilkhabiihaat waalayibaatu lilطayibiin waalayibuuna lilayibaat siduu ilahay yidhi saas suuratu nuur ba kusoo marteen saa awgeed ahlu beytu nabiga calayhi salaatu wasalaam waa dumarkiisa cali iyo faatima iyo xasan iyo xuseenna waa min ahli beytihi oo iyaguna qaraabo ay nebiga la wadaagaan cid kastoo ay sadaqadu ka xaaraan tahay waa rabbina haashim iyaguna waxa weeyaan waa min ahli beytihi cali ciddii uu dhalay jacfar cidduu dhalay caqiil cidduu dhalay wa aala cabaas fakulu haulaai min ahli beytihi sala allahu calayhi wasalam ilahi wuxu uhi wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna waxaa akridaan oo barataan guryihiina waxaa lagu akrinayo ee kitaabkii ilaahay ah ee sunnadii rasuulka sala allahu calayh wasalam ah min aayaati la min aayaati illahi qur-aankaa nebiga kusoo degaya habeen iyo maalinba akhriya oo barta oo ku dadaala waalxikmati iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam walihaada dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid ahaan in badan oo ka mid ah culimadii ummaddan bal waxay soo naqliyeen waxyaabo aanay cid kale taalacan karin oo shareecada ka mid ah oo nebigu calayhi salatu wasalaam gurigiisa ku samayn jiray ay ka mid tahay aadaabta janaabada looga maydho ay ka mid tahay aadaab aljimaac ay ka mid tahay masaa'il makhfi ah oo qarsooni ay ka mid yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam cidda soo naqlisay ee dadka u sheegtay waa waxa weeyaan az- zawjaadkiisa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam bal dadka ugu axaadiista badan toddobada qofa ugu axaadiis badan saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam caaisha ayaa ku jirta radia allahu tacala canha in allaha kaana latiifan khabiira sidaa awgeed ayuu ilahay wuxuu leeyahay shareecada barta oo ku dadaala ha oo waxa weeyaan waktigiina ku bixiya inaa waxa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam diinta lagu soo dejinaya aa barataan Mm. ayib ilahay wuxuu yidhi ina almuslimiina ragga muslimiinta ah iyo walmuslimaati dumarka muslimaadka ee ilaahay u hoggaansamay iyo walmu'miniina ragga mu'miniinta iyo walmu'minaati dumarka mu'minaadka ee ilaahay rumeeyey iyo walqaanitiina kuwii ragga ilaahay adeecay iyo walqaanitaati kuwa dumarka ee ilaahay adeecay iyo wasaadiqiina kuwa runta ka sheegay iimaankoodii iyo iyo wixii ay ku ballameen iyo wasaadiqaati dumarka iyaguna runta badan iyo wasaabiriina kuwii sabree ragaha iyo wasaabiraati dumarkii sab sa- sabray eh, dumarka saabiriinta iyo walkhaashiciina kuwa ilaahay ka baqee raga iyo walkhaashicaati dumarka ilaahay ka baqee rabbi ka dhowrsada iyo walmutasadiqiina walmutasadiqaat kuwa wax sadaqadaysanaya ee raga iyo kuwa wax sadaqadaysanaya dumara iyo wasaa'imiina wasaa'imaat kuwa soomaya ee ragga iyo kuwa soomaya dumarka iyo walxaafidiina furuujahum kuwa ragga xubintooda taranka ilaaliyey xaaraanka ilaaliyey iyo walxaafidaati kuwa dumaree nafahooda xifdiyey iyo wadaakiriin allaha kathiiran kuwa ilaahay xusee raga in badan iyo wadaakiraati kuwa ilaahay iyaguna xusee dumarka in badan ilaahay xusa acadda allahu lahum ilaahay waxa uu u diyaariyey makfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran ajar buu ilaahay u diyaariyo cadiiman weyn toban shay oo acmaasha saalixa ah oo a- dembi dhaaf iyo ajar weyn lagu mutaysto ayuu ilaahay aayadan ku sheegay aayaddan sabab nusuulkeeda culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa sababteedu ay ahayd umu salama radia allahu canhaa ayaa waxay tidhi nebi maxamed oo su-aal baan ku weydiiyey maa lanaa laa nudkaru fi lqur'aani kama yudkaru rijaal had iyo habeen qur-aanku rag buu sheegayaaye horta aniga maxaa naloo sheegi waaye nebigu calayhi salaatu wasalaam ugama jawaabin rasuulka sala allahu alayh wasalam markaan su-aashaa weydiiyey waxaan ku baraarugay unbay tihi kumaan ha kumaan baraarugin ilaa iyo isagoo mimbarka saaran mooyaane codkiisii mimbarka unbaa isoo jiitay buuri isoo jiitay bay tihi anigoo timaa feedhanaya oo gurigayga iska jooga dabeedna intaan deg deg timahaygu u dumay baan xaggu nebigu calayhi salaatu wasalaam codkiisu ka baxaya u kacay dabeedna maqalkaygaan aada u raariciyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inaan maqlo wixii dadka uu u sheegaayey markaasuu nebigu wuxu uhi yaa ayuha annaas ina allaha yaquul ina almuslimiina walmuslimaat walmu'miniina walmu'minaat walqaanitiina walqaanitaat wasad- walmu- saas saasay aayad markaa kusoo degtay marka aayaddani waxay sheegaysaa in ilaahay jala wacalaa hoggaansanka loo hoggaansamo janno lagu helo alislaam waa alistislaamu lilaahi jala wacalaa daahiran in ilaahay muu muuq ahaan iyo muuqaal ahaan loogu hoggaansamo oo cibaadaadka daahirkee muuqda uu qofku sameeyo ee salaad leh zeke leh soon leh xaj leh jihaad leh sadaq sadaqa lala baxa leh ah wahaakada nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu yihi alislaam an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasuul allah rasuulu llah watuqiima asalaa watu'tiya azakaata watasuma rama wataxuja albayta in istatacta ilayhi sabiila marka ilahi wuxuu leeyay kuwii muslimiin ahaa ee raga iyo dumar ah iyo kuwii muuminiina rag iyo dumar ah muuminiin iyo muslimiin macnaheedu halka wuu kala duwan yahay waa laba kelmadood alislaam waliimaan waa laba kelmadood oo markay siyaaq kusoo wada arooraan oo la wada sheego macno kala duwan bay leeyihiin marka midkood gaar loo sheego ka kale wuu hoos soo hoos gala culimadu waxay dhaheen ida ida ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca si awgeed islaam waxaa looga jeedaa alistislaamu lilahi jala wacalaa daahiran sida aynu sheegnay iimaanna waxaa looga jeeda walmuminiina walmuminaat in ilaahay jala wacalaa loo hogaansamo baatinan ah siduu nebigu ale oo qofku kal iyo laabba ilahay inuu uhogaansamo marka waa inuu qofku qalbiga ilaahay ka rumeeyo wixii qeybka ha rumeeyo kitaabka iyo sunnada u hoggaansamo alimaanu an tu'mina billahi wamalaa'ikatihi wakutubi warasuli siduu nebigu yuri sal alla alay wasalam walyawmi alaakhir watumina bilqadri khayri wa shari ayib marka laakiin midkood gaar loo sheego ka kale wuu soo hoosgalaa waxba masilada ku dheeraan mayno walqaanitiina walqaanitaat macnaheedu waxa weeye waa kuwii ilaahay adeecay ee rag ahaa iyo ku- ee rag iyo dumar ahaa maca oo qunuudku muxuu la dheer yahay is- isti- islaamka wuxuu la dheer yahay dawaamu d- d- maca dawaami taaca wadulli walkhuduuc qunuudku wuxuu dheer yahay isdhuldhig ilaahay qofku isu dhuldhigaayo addoonnimadiisana uu muujinayo ilahi muxuu ihi aman huwa qaanitun anaa alleyli esh saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbi waqumuu lilahi qaanitiin sidaa awgeed qunuudku waa ka xil waa xildheriba ku jirta sidaa awgeed baa salafka qaarkood waxay idhaaheen alislaamu bacdahu martabatun yurtaqa ilayha islaamku qofku marka ugu horeysa darajatulislaam buu taagan yahay uma aliimaan uma alqunuutu naashiun minha markuu darajatuliimaanna gaadho qunuudku labadooda ayuu ka dhashaa bay idhaaheen ilahi wuxu uhi wasaadiqiina wasaadiqaat kuwii runta sheegay iyo kuwii waxa weeye ee rag iyo dumar ahaa aqwaashoodii bay ka run sheegeen oo waaqicay waafaqday iimaanka ay sheeganayaan bay ka run sheegeen yacni waxa weeyaan carabadooda runta ayay ku caanbaxeen oo kuwo been sheega maaha nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi calaykum bisidqi fa ina sidqa yahdi ila albiri war hooye runta laasima waayo runtu qofka biriga iyo samafalkii ku hanuunisaa ayib wama yazaalu rajulu yasduqu wayataxara sidqa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqan qofkuna inuu run sheego ka suuli maayo ilaa ilaahay agtiisa loo qoro inuu sidiiq yahay wa iyaakum walkadib idinkiyo been baan idiin kala digayaa fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annaar kadibku qofka xumaan oo dhan buu ku hanuuniyaa xumaantuna naar iyo fujuurkuna naar buu qofka ge- geysiyaa qofkuna kama suulo wamaa zaal- wamaa zaala- wamaa yazaalu rajulu yakdibu wayataxara alkadiba xataa yuktaba cinda allahi kadaaban ilaah ilaa ilaa qofku kama suulo inuu been sheego oo uu bahashaas waxa weeyaan caado ka dhigto ilaa ilaahay agtiisa lagu qoro liiska beenaalayaasha Een, sidaa awgeed ba ilahay qur-aanka wuxuu ku yuri yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wakunuu maca asaadiqiin in dadka runta sheegaya lala maac noqdo oo runta la laasimo maalik ibnu dinaar waxaa laga wariyay inuu yihi quluu liman lam yakun saadiqan laa tatcab ninka aan run sheegayna been iska daldalaya ee been caado ka dhigtay niyow hadaalin khayr kaama horeeya ku dhaha nacam ilahi wuxu uhi wasaabiriina wasaabiraat waa kuwa ku sabray ee ku adkaystay taacadkii ilaahay ee rag iyo dumarba leh ee ilaahay taacadiisa ku sabray sabrigu waa maxay waa xabsu nafsi can iljazci wallisaa in nafta argagax laga ilaaliyo walisaani can tashaki carabkana in laga ilaaliyo wixii ilaahay u xaaraantimeeyey haddii matalan dhibaata kugu dhacdo ama tashaki ashkato ilaahay sharcigiisa aad ka ashkatooto waljawaarihi cama xarama allah caza wajal iyo xubnahoo laga ilaaliyo wixii ilaahay xaaraantimeeyey sabr lagu sabro daacada ilaahay macsiyadiina ka sabray ilaahay qadarkiisana ku sabray الصبر بن النبي عليه الصلاة والسلام ن- الصوم بن النبي عليه الصلاة والسلام صومك نصف الصبر لماذا؟ طاعة لغو صبرية إلهي صبرك قيب كمدو قارو شاقو وحيري والصائمين والصائمات آه. مم. وحانا النصوص تكوسا عرفتي صبرك شيء عظيمة وهي منزلة عالية أنا شرعي وكتشوغا إلهنا وحو شاقي نينك صبر لسيو إن خير آه، دمانتي لسيي nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi maa uctiya axadun cataa'an khayran wa awsaca min asabr qof lama siin khayr ka fiican oo ka ballaadhan sabir marka sabirku waa sababun lilkhayr waana sababun lilmakfira waana sababun limudaacafati lujuur inamaa yuwafa saabiruuna ajran bigayri xisaab waalkhaashiciina waalkhaashicaat buu ilahay yidhi kuwa ilaahay ka baqaaya oo ilaahay dartii u khushuucsan oo khushuucdu culimmadu waxay idhaahdeen waa waa addullu walinkisaar waa qofku inuu ilaahay isu dhul dhigo rabbina ka cabsado maca alcilmi laakiin isagoo wa yani waxa weeyaan ilaahay bicilmin kaga baqaaya oo kaga cabsanaya ilahi wuxu uhi inama yaksha allaha min cibaadihi alculamaa an tacbud allaha nebigu wuxu uhi an tacbud allaha kaanaka taraaha fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilahi wuxu uhi waalmutasadiqiina waalmutasadiqaat iyo kuwa wax la baxaaya rag ah ee sadaqadii la baxaaya iyo kuwa dumara sadaqa la baxaaya sadaqadaasi ha noqoto mid farala ha noqoto mid يعني وحويان آه سنة سيد الله يري من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم نبي يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يا كملة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها وحكم إذا قف ورجل معناه ما هننو ننو باكر كهلية ما الناس كأم بكسو الناس كأم با يعني على هذا السياق قصو أراريه قاعدة شرعي وحويان النساء شقائق الرجال إلا ما خصهن الشرع إلا ما ما استثنى منه الشارع النساء شقائق الرجال رجع يدمركو وحي شرعي سودة قوا إسكجمد إلا وحي شرعي كلا فرقية مو يعني نبي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها قريي أو صدقتي سيدتك كإلالي سيان رياء سمعية وحي لم يدقلي حتى لا تعلم شماله وحو كقاري قرن inuu labadiisii gacmood wax ka yani midkood aan kala ogaanin nebigu wuxuu ihi wuxuu ku jiraa yani min aladiina yudiluhum allahu fi dili yowma laa dila ilaa dilu waxaana nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam sadaqadu inay tahay yani waxa weeyaan diyaa iyo nuur inay tahay ilah wuxu wasaayimiin wasaayimaat kuwa sooma ee rag iyo dumar ah ee nafahooda yani waxa weeyaan dacadaas ku sabirsiiyey ee waxyaabihii muftiraadka ahaa ee qofku uu ku afuri lahaa يعني نفهذا كقبت لقى بلابا مركا واجو بريو طلوع من طلوع الفجر إلى انتهى قرح ذو دعيسو صوم كاسي مد واجب هنغضو مد كفارة ها هذا مد سنة ها هذا يعني وحويان آه ساوغد قفك مسلم كاي إنو صوم ككود دالو آنو, آنو نقنون رمضان صومه و ومد آد ونكسن صحابة رسولك قيب كمدين مركي رهان عمل آن وحويان آنو جنة كو قارنا نوشك نبي وحول عليك بصومي فإنه لا عدل له soonka ku dadaal sunnaha ah wax u dhigma ma jiraan marka ayaamulbeydka isniinta khamiista yowmu carafa yowmu cashuraa sita min shawaal yani waxa weeyaan siyaamu yowmin wa fitru yowmin waa in lagu dadaalo wixii laga awoodayo ilah wuxu walxaafidiina furuujahum walxaafidaat ilahi muxuu soonka gaar ugu sheegay soonka waxaa gaar loogu sheegay ahamiyadiisa walxaafidiina furuujahum walxaafidaat ilahi wuxuu ku ammaanayaa dadyaga muslimiinta ah inay yihiin kuwa ilaaliyey xubnahoodii taranka oo xaaraan ka ilaaliyey oo zine ka ilaaliyey oo yani liwaad iyo wixii lamida waxa weeyaan ka dheeraaday oo dee kaba sii daranba isagu yani waxa weeyaan xukunkiisa sharcigu aad u adkeeyey waana waxyaaba ilaahay mu'miniinta sifaadkooda uu ku sheegay ahlu janna ah qad aflaxa almu'minuun ilaahay markuu yidhi ee uu sifaadkoodii tiriyey wuxuu yidhi waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ila calaa aswaajihim أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون سيدا وقد بشرعت وحي قفك مسلم كاو ديدي وح كست أو زينة جيسين كرا وحكم إذا فلا تخضعنا بالقول oo beriid u noqon kara waxaa ka mid ah tabarujka hadda aynu soo marnay walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati luula waxaa ka mid ah khalwada ayaa ka mid ah yani aan sharciga ahayn eh, shareecadu ay xaaraantimaysay waxaa ka mid ah safaru lmarati bikayri maxram inay gabadhu maxram la-aan yani waxa weeye marba dhinac u kacdo tira shaarshari baan ahay allah mustacaan dayib wadaakiriina allaha kaiiran wadaakiraat ilaahay wuxuu ihi kuwa ilaahay xusaaya in badan ee rag iyo dumarba leh dikriga ilaahayna waa wax badan baa soo gelaya in ilaahay laga xuso carabka in ilaahay lagu xuso acmaasha saalixa la samaynayo in ilaahay jala wacala laga xuso qalbiga dikriguna ajar fara badan buu leeyahay ilaahayna wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanu udkuru llaha dikran kaiiran sida aayadda bay noo suuradda bay noogu iman doontaa fadkuruunii adkurkum faidaa qamtu faidaa qadaytum salaata fadkuru llaha qiyaaman wa qucuudan jiif iyo joog iyo fadhiba ilahay ku xusa wacalaa junuubikum ilahay wuxu uhi wadkuru llaha kaiiran lacalakum tuflixuun qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasalla in dikriga ilaahay falax lagu gaarayo iyo guul ayuu ilaahay sheegay munaafiqiin ilaahay markuu ka sheekeynayay sifaatkooda ilahay wuxu uhi walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan ilahay in yar bay xusaan mu'miniinta ilahay markuu sheegayna wuxuu leeyahay aladiina yadkuruuna allaha qiyaman wa qucuudan wa calaa junubihim wa yatafakkaruuna fii khalqi samaawaati walard rabbana maa khalaqta hada baatilan marka ilaahay waxaa lagu xusayaa waxay noqon karaa wax carabka laga yidhaah waxaa ka mid ah wax daacaad oo acmaasha laga sameeyo jawaarixda laga sameeyo dikriga ilaahayna aad iyo aad u ajar badan yahay waxaana ka mid ah dikriyada ugu fadli badan waxaa ka mid ah subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa wallah wallahu akbar oo nebigu alayhi salaatu wasalaam sheegay inay afdalu lkalaam tahay hadalka ugu fadli badan bacda alqur'aan axabu lkalaami ila allahi arbac oo waa maxay waa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa wallahu akbar nebigu wuxu kalimatani khafifatani cala lisaan thaqilatani fi lmiisaan xabibatani ila raxmaan laba kelmadood miisaanka waa ku culus yihin carabkana waa ku fudud yihin ilahay agtiisana waa laga jecelay subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ma idiin sheegaa alaa ukhbirukum bikhayri acmaalikum wa asgaha cinda malikikum ma idiin sheegaa waxa acmaashiina ugu khayr badan ilahay agtiisana ugu na- yani waxa weyan daa- yani sarrayn badan wa arfacihaa fi darajaatikum darajaadkiinana aad u korqaadi og wa khayrun lakum min tacaadi dahabi walfida idinkana khayr badan inaad sadaqo u bixisaan dahab iyo fido wa an tal- wa min an talqaw caduwakum qadan inaad cadowgiina berri is- la kulantaan oo jihaad fatadribu acnaaqakum wayadribu acnaaqakum jihaadna wax ka fadli badan ma idin tusaa dahab iyo fida la sadaqadaysta wax ka fadli badan ma idin tusaa saxaabadu waxay dhaheen bala ya rasuul allah qaala wuxuu yihi dikru llahi caza wajal ilaahay xuskiisa wey marka waa in lagu dadaalo aad iyo aad waa in lagu dadaalo qo sidaa ogeed adkaarta soo aroortay awqaadda kala duwan ku soo aroortay marka la seexanayo adkaarta aroorti marka la waabariisto marka la galabaysto adkaarta suliga lagu gelaayo ta lagaga soo baxayo ta suuqa marka loo gelaayo la akriyo qofka adkaarta noocaasa aada adkaarta wuduuga iyo aadaanka marka uu qofku aadaan maqlo ama uu weysaysto yani markuu cunayo qofku markuu safraayo marka hami iyo qami ku dhaco adkaarta noocaasa waa inuu qofku uu ku- uu ku dadaalaa aad iyo aad u dhowraa oo u ilaaliya ilaahay waxa uu yidhi acadda allahu lahum makfiratan wa ajran cadiiman ilaahay waxa u diyaariyey makfiro dembi dhaaf iyo ajar weyn buu ilaahay u diyaariyey ah ajarkaasina waa janna weeye ilaahay jala wacala uu u diyaariyey ah, wax ajar oo ka weynina ma jiro ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana limu'minin gabadh muuminada uma su uma bannaana wamaa kaana limu'minin qof muumina uma bannaana walaa muuminatin iyo gabadh muuminada toonna idaa qada allaahu hadduu ilaahay xukumo iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu amran wax amar hadduu xukumo iyo xukun an yakuuna lahum alkhiyara inay u sugnaato iyaga khiyaro iyo dooransho min amrihim ilaahay amarkiisa iyo rasuulkiisa amarkiisa ay ka qaataan waman yacsi illaha ninka ilaahay caasiya oo rasuulahu rasuulkiisa caasiye amarkooda diida faqad dalla waa lumay dalaalan mubiinan lumitaan cad ayuu lumay buu ilaahay leeyahy lumitaan cad ayuu ilaahay lu- a- a- a- ayuu lumay buu ilaahay leeyahy jala wacala aayaddan ilaahay waxa uu ku tilmaamayaa muuminiintana lagu faraya in haddii ilaahay sharci uu soo rogo oo uu ra- ilaahay iyo rasuulkiisu ay sharci sharciyeeyaan in sharcigaasi khiyaar iyo dooransho aanay qof mu- qofka muslimka aanu ka lahayn ee waajib ay tahay inuu qofka muslimka idhaa inamaa kana qowla almuuminiina ida ducuu ila allahi warasuuli esh an yaquuluu maada samicna waatacna ah sidaa awgeed shareecada qofka muslimka ah wixii ay lagu waajibiyey rag iyo dumarba waajib waxa weeyaan in waxa weeyaan la raaco oo sidii loogu waajibiyey loola yimaado ah dimuqraadiyadda waxaa la idhaha baatil weeye ah in la idhaha qofku isagaa waxa uu ku dhaqmaayo khiyaar u leh ah cid waxba kuma laasimin karto doorashadiisa ayaa la waxa weeyaan loo raad yacni loo ictibaarinaya waa kalaam baatil ah diinta islaamku waxay qabtana maaha waa diin lkufri taasi ah sidaa ogeed haddii ilaah iyo rasuulkiisu sal allahu alay wasalam wax sharciyeeyaan waa in qofka muslimkaa waajibkiisu waa inuu ilaah iyo rasuulkiisa u hogaansamo aayaddan culimadu waxa dhaheen waxay ku soo degtay zaynab bintu jaxsh ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu uga waxa ayuu doonay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu doonay ayaa waxay u qaadatay inuu nebigu isagu doonayo nebiguna zayd ib- ah, ibnu xaarisa ayuu u doonayey kadib markay ogaatay in nebigu zayd ibnu xaarisa uu doonayo oo nin addoono la xoreeyey ah ayay iyana dee gabadh carbeed ay tahay oo dee inan quraysh quraysha ay tahay ayay aada iyo aada u xanaaqda waxay tiri may kuma jira warka anugu nin addoon ahaan jiray oo la xoreeyey guursamaayo deedna rasuulku sala allahu alayh wasalam markii warkii gaadhay ayaa aayaddani soo degtay markay aayaddani soo degtay ayay tiri samicnaa wa atacna sidii uu rasuulku sala allahu alayh wasalam farayna ay yeeshay sabu nuzuulka culimadu saasay sheegeen laakiin sabu nuzuulka asaaniiddiisa waxbaa ku siya asaaniiddiisa dacfi baa ku sugan ilaahay wuxuu uhi waid taquulu liladii ancama allahu calayhi waancamta calayhi amsik calayka zawjaka wattaqi illah aayaadkani mawduuc bay ka wada warramayaan in sha allah berri ayaynu akrin doonaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk